بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ilaahayaa mahad iskale iskugu kaanya keenay muctamarkan qaaliga ah ee looga hadlayo difaaca shareecada ilaahi waxaan u mahad celinaynaa bacdallaahi kasoo qaybgalayaasha meesha fadhiya oo ugu horeeyaan saddexda beelood oo maantay iskugu timiday makaankan beesha murusade maxamuud hiraab iyo waceesle oo maantay shirkaanu uu u dhaxeeyey na waan u mahad celinaynaa sidaad ogtihiinba waanala ku soo duulay nimanka cadowga inagu soo duulana waxaan ka qabna ma lahayn gardarra cad baa nala ku soo duulay meelaha ay ku soo duuleen way burburiyeen noloshii dadkii ku noolaa qeybaha ay soo galeen na way qarribeen sidii waxbarashadii oo ilaa hadda wax waxbarasho ah oo ka furan aysan jirin deegaanadii ay qabsadeen ay gobolka ka qabsadeen wax waxbarasho ah oo ka jira ma jiraan waxay buriyeen ay qarribeen dadkii noloshoodii oo meelaha ay soo galeen magaalooyinka ay soo galeen sidaad ogtihiinba waa tii laga soo qaxay ay dadku ay ku nool yihiin dadkii muslimiinta ahaa geedaha hoostooday ku nool yihiin ma u yeeran cadagum naga dul qaadana ma dhihin waxaan ku dhaqmaynay sharciga ilaahay maadaama aan nahay dad muslimiina ayakoo noogu marmarsiimoonaya cadowgaanka dul qaadaynaa bay nagu soo duuleen sharciga ilaahay ku dhaqankiisana ma ahan cadowtinimo laakiin gaalada u taqaana waxaan leenahay marka waan diidnay qabiilooyinkuna shirar hadda ka horreeyana beelbeel baan u dhignay inaan arrintaas ka raalli ahayn oon geeri ka xegnana marka horena waan sheegnay haddaana si wada jira baan iskugu nimiday saddexda beelood oo degan gobolka galgaduud waxaan ugu baaqaynaa nimankaa cadowga ah nagu soo duulay dalkayna inay nooga baxaan hadday nooga bixi waayaanna waxaan u sheegaynaa inaan difaacanayno diintayna iyo dadkayna iyo dalkaynaba inaan difaacanayno sow saas maaha niman yaho saas diyaar maunaho saas baa noo ballama waxaana ayidaynaa bayaankii noogu qoraa oo hadda uu noo akhriyey walaalku uu noo akhriyana waan ayidaynaa waxaan leenahay marka nimanka ay gaaladu ay soo shaqaalaysatay ee sida gardarrada noogu yimid waxaan ugu baaqaynaa ee u dhashay beelahan hadda goobka fadhiya ee saddexda beelood ah ma idinka yeelayno waxaan ilaahay kitaabkiisa ahayn inaad ku xukuntaan dalka ma ka yeelayno ma ka yeelayno sharciga ilaahay waxaan ahayn inay dalkan ou ka shaqeeyo ma ogolaanayn anugu dastuurkana aada wadiin oo gaaladoo laga soo minguuriyana ma aqbalayno ha ku kadsoominina dhallinyarada ay marin habaabiyeen oo hadda la socota oon waxba ogeyn oy gadaalsha ka riixayaan oo gadaalna aan soo aadi karin horena ka cabsanaya war ilaahay uu soo laabta anukaa idinka soo horeyna odayaashiibaan odayaashiina waa nahay intay nolosha idinku jirto ilaahay u tooba keena annukuna waxaan ballan qaadaynaa haddaan odayaashiinaha inaan idin soo dhoweyno oona waxba laydin yeelayn hubkiinana laydiin lacageeyo nabadgelyana aad kuna noolaataan dadkiinna iyo deegaankiinna aad ku noolaatiin baan annukuna idin ballan qaadaynaa ha baqinina qoryihiinna soo qaata xasan iyo gruubkiisuba waxay idiin haayaan ma jirto waad ogtihiin sideed bilood baa waxay joogaan geedaha hoosteeda dhuunyaalku iyo jiilaalku iyo boorka uu idinku bidahayaa adinkoo difaacaya dastuur gaalo ee soo qortay waxaan leenahay dadkiina u imaada dalkiina imaada ilaahayna u tooba keena baan leenahay waxaan leenahay nimanka la shaqaynaya xasan oo u jooga xamar oo uu sandareerta yar siinayo war waxaad cunaysiin dadkiina hau qarimina baan leenahay wax yarood cunaysiin deegaankiinnii iyo dadkiinniba ha ku gadanina baan leenahay dadka ay nimankaasu ay ku duqeeyeen diyaaradaha ay kula duqeeyeen waan u tacsiyeynaynaa waana la murugaysannahay wajasaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu